bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ma noolaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado subax walba halkan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada aad saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qabanqaabada xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu dooranayo ama lagu caleemasaanayo nabadoonka guud ee beesha gaafow oo goordhow ka bilaaban doonto magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug gaar ahaana xarunta kafaala waxaa dhegaystayaal aan idiin soo gudbin doonaa xog la xiriirta nabadoonka la dooranaya iyo qaabka xafladdu hadda ay u socoto haddii allaha woodana laga helo waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya waxay howlgallo ciidan ka wadaa gobolka gado waxaana la sheegayaa in ciidamo cusub la geyn doono degmada baardheere kuwaas oo ah ciidamada booliiska loo yaqaano haarmacadka waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan howlgallada lagu soo qabtay oo laga sameeyey magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland qodobada kale aan dhegeystayaal barnaamijkeeda ugu haynana waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo sheegay inay duqayn ku dileen xubin sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab daahir geelle oo isagu ahaa wasiirkii hore warfaafinta soomaaliyana wuxuu si rasmiya u shaaciyey inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha dowlad goboleed ee madaxweynaha soomaaliya dhegaystayaal barnaamijka qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka soo saaray saaxiibkay haashimyare anigoo jarmaarkaan waa idinla socodsiin doonaa dhegaystayaal qaybaha dambena xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan ayaan idiin hayaa gabagabadana waxaad dhegaysan doontaan kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo ah shanta bisha labaad sanadda labaatan labaatan dhegeystayaal aanu ku bilaabana daahir waa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya ee doorashada soo socota ee sanadka laba kun iyo labaatan iyo kow daahir geelle oo magaalada johannesburg dalka koonfur africa munaasabad soo dhoweyna loogu sameeyey ayaa sheegay inuu yahay shaq siyaasi doonaya inuu hogaamiyo soomaaliya si bulshada soomaaliyeed ay uga baxaan dhibaatooyinka haysta waxa uu sheegay inuu xilkaasi qaban doono haddii ummadda soomaaliyeed ay u gartaan
siyaasi oo idin yimid oo murashaxa oo hogaanka dalkan hamiyey idinle inaan noqdo waan ogahay xildhibaanada qaranka ma tihidiin laakiin bulshadii soomaalida ee soomaaliya meeshay taallo dhibka badan oo ka haysay baa tihiin waxaa tihiin taya soomaaliyeed oo dibadda ku nool si kale haddii loo fiiriyana ingiriiska africa inta laga soo boqoolo koonfurta africa layimaala yimaado la yimaado waxay muujinaysaa wax weyn oo soomaaliya ka hadlaysa waxaabaan rabaa inaan saxo oo sidii lagu sixi lahaa taladeeda aan idinla wadaago
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas
waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kalsoon oo maqlaysaan barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa ee waa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramaya in ciidan ciidamo hor la geynayso gobolkaasi gado ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ee maanta ay ciidamo hor leegeyso degmooyin ka tirsan gobolka gado mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo ciidamadan oo ka mida kuwa booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcadka la geynayo degmada baled xaawo oo uu shalay safar deg dega ku tegay cabdirashiid janan walow markii dambe uu ka tegey inkastoo aan si rasmiga loo shaacin tirada ciidamada booliiska soomaaliya ee maanta laga qaadayo magaalada muqdisho lana geynayo baled xaawo ayaa haddana waxaa warar waa wararka waa warar waxa ay horay dowladda soomaaliya ciidamo fara badan u geysay degmooyinka dowlow baardheere iyo baled xaawo dowladda soomaaliya ayaa loolan adag waxa ay ugu jirtaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd guud ahaan degmooyinka gobolka gado kadib wixii ka dambeeyey markii uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay iyaga iyo maamulka jubbaland wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa awood badan waxa uu ku lahaa degmooyin ka tirsan gobolka gado oo ay dowladda ugu weyn tahay waa doola ugu weyn tahay hase yeeshee ay u muuqataa hadda in laga faramuroojinayo gobolkaasi awooddiisii weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal markaana magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ciidamada ka tirsan kuwa booliiska dowlad goboleedka puntland ayaa waxay howlgallo dad badan lagu soo qabtay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalladan ayaa ka dambeeyey kadib markii kooxo hubaysan ay xalay hal askari waa askari dileen mid kalena ay ku dhaawaceen isla magaaladaasi islamarkaana ay goobta ka baxsadeen waxaana askarta la dilay ay la shaqaynayeen waaxda canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadda puntland ciidamada ayaa waxaa la sheegay in baaritaan xoogan ay ka sameeyeen aagga uu weerarku ka dhacay ee bartamaha magaalada boosaaso iyagoo howlgalka ku qabtay dad aad u badan dad ku sugan boosaaso ayaa raadiyo cadaado waxay u sheegeen in dadka la qabtay la geeyey saldhigyada magaalada boosaaso hase yeeshee badankooda la sii daayey waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen qaar ka mid dadkaasi la qabtay ay baaritaano ku hayaan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxaa weli ayaa waxa ay bilihii lasoo dhaafay noqotay mid amnigeedu aan wanaagsanayn waxaana xusid mudan in haatan magaaladaasi ay baaritaano ka wadaan ciidamada ammaanka magaalada boosaaso kuwaas oo sheegay inay gacanta kusoo dhigi doonaan kooxaha amni darrada caadaystay inay ka geystaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland degeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad wala dhegaysanaysaan dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay howlgal qorshaysan ku dishay sargaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab dowladda maraykanka ayaa faahfaahin waxa ay ka bixisay duqeyn dhinaca cirka oo ay ka fulisay deegaano iyo duleedka ka magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose qoraal ka soo baxay taliska degmada waa taliska maraykanka ee africom afrika ee loo yaqaano africom ayaa waxay ku sheegeen in duqayntaas oo dhacday afartii bishii labaad oo ku beegnay maalamada shalay ahayd ku beegsadeen ama laga fuliyey deegaanka beerxaane ee ku yaala duleedka magaalada kismaayo sidoo kale qoraalka africom ayaa waxaa lagu sheegay in duqayntaasi lagu dilay xubin ka tirsanaa ururka al-shabaab hase yeeshee aan wax khasaare ah gaarin dad rayida sidoo kale maraykanka ayaa sheegay inuu sii wadi doono howlgallada dhinaca cirka ee ka dhanka ururka al-shabaab iyagoo taageero siinaya ciidamada dowladda waa duqayntii lixaad oo maraykanka ka geysteen soomaaliya sanadkii waxaana toddobaadkan uu duqayn ka fuliyey degmada jiiliib ee gobolka jubbada dhexe
waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal waxaan goorno idiin soo gudbin doonaa xaflad waa xaflad si hersana loo soo agaasimay oo goordhow ka bilaabanaysa xarunta kafaala taas oo lagu dooranayo nabadoonka guud ee beesha gaafow haddii allah awooda raalli ka noqdo sidoo kale qodobo kale ayaa noo soo socda dhegeystayaal dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan la socodsiiyo dhegeystayaal idaacadda maanta haddii lahay idmo si toosa ayay hawada ugu jiri doontaa iyadoo aanu tegin doonno xafladdaasi ka socota kafaalo oo lagu dooranayo nabadoonka guud ee beesha gaafow haddii allaha woodale laga helo dhegeystayaal
waan idiin soo gudbin doono waxaa hadda si toosa ugu jira qadka teleefonka nabadoonka waa nabadoon maxamed oo waa nabadoon maxamed oo isagu ka mid ah nabadoonnada ama gudi ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada caleemasaarka nabadoonka guud ee beesha gaafow isaga ayaa qadka ku jira iminka toosaan ugu duwaya soo dhowow nabadoone bal waxaad warbixin naga siisaa qabanqaabada iyo sida hadda waxu socdaan
waa mahadsan tahay sharmaka qabanqaabadu hadda markaa waxay noo maraysaa meesha meeshii ugu dambeyda mar marayna ilay xafladu noo furantaa ku dhowna hadduu ilaah yidhaahdo marka waxaan rajaynayaa toban daqiiqa labaatan daqiiqa yar inay noogu furanta gudahooda iyo xafladu dadku waa soo xaroodeen hadda hoolkii shirkan ku jiraa waa garta marka si wanaagsan bay hadda u socotaa saad noo sheegtay marka dadkii la rabay oo mas-uuliyiinta iyo odayaashii dhaqanka iyo akhyaartii waa joogaan soo ma
mas-uuliyiintii siyaasiyiintii waxgaradka hooyooyinkii arrin bulshadii dhallinyarada dhammaan waa la fadhiyaa marka bulshada qaybaheeda kala duwan hadda waxaan ku jirnaa howlka shirka waxaan rajaynaynaa wax yar kabacdi ilaahay subxaana watacaala hadduu nooga dhigo in xafladu ay noogu dhacdo si loogu talagalo noo qabson nabadoone dadka laga yaabo inay ku dhegaysanayaan hadda oo meelo fogfog kaa maqlaya waxaan jeclaan lahaa inaad bal u sharaxdo nabadoonkan magaciisa iyo cidda dooranaysa
hortan baalkii sheeg nabadoonku waxaa la yidhaahdaa nabadoon yuusuf muuse jirow waa nabadoon ka beesha gaafow ebeker oo ka tirsan beelaha ree xaji saleemaan farax haddana haysow waa marka waa curadkii haysow marka haddii ilaahay yidhaahdo nabadoonka nabadoonkii ka horreeyey waxaa la duubay kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii nabadoonkii kalena haddeeraan maanta duubaynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo labaad marka waxaan rajaynaynaa insha alla nabadoonku waa nin culummo ah oo diinta islaamka wax badan ka soo shaqeeyey oo ku leh saamayn aqoon fiican u leh marka waxay noogu waana afartan sanana wuxuu ka soo shaqeehayay faafinta diinka iyo dhaqanka markaana markii adigu dhinac walba laga xulay waa nin dhameeyey shuruudda nabadoonnimada oo ah in lagu dhaqmo shareecadda islaamka iyo dadka la noliya wanaagga marka ninkaana waa nin lasoo tijaabiyey oo aadna u wanaagsan aadna ugu arrima dadka reer gobollada dhexana aad looga yaqaan
marka beeshoo dhan baa ku midaysan soo ma
beeshoo dhan baa ku midaysan beeshana waa waa diyaarsan tahay iyagaa ku midaysan aad u mahadsan yahay insha allah dhegeystayaal saan idiin sheegnay xafladaasi si toos ayaan ugu soo gudbin doonaa marka ay bilaabato radio cadaada kala socon doontaan dhegeystayaasha ku sugan gobolada mudug iyo galgaduud si toos ay uga dhegeysan doonaan xafladda haddii allah wooda raalli ka noqda dhegeystayaal bal markaana dhegeystayaal iyadoo saan idiin sheegnay idaacaddu hawada kusii jiri doonto bal aan markaan idiin kala dhexbaxo saaxiibada kalamaan oo radio kulmiya ay noo soo diyaariso waa xubinta kalamaan oo barnaamijka qaybihiisa dambe aad dhegeysataan
soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu hore nu goonee aqoonsi baan doonayna adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka adnan baanan hurdayey ee waxaan la soo toosayaan idiin sheego niman yahu muddaad gabayar runa iiga barateene xogta ugu dambaysa ee galmudug balaan idiin sheego horta doorashadii maalmahaan laga wardhowraayey labadii bishaa loo ballamay sida xaqiiqda ah ha yeeshee dib baa loo dhigoo tobanka weeyaane axaddiina way baaqatoo taa la soo hubiye qoorqoor baa la doortana ma maqalsaan isleeyahaye hambalyada iyo mootana ma arag gebiyahaanteede intuu wiitarkii laga jabsaday waan ogsoonahaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin ninkii hurdaasa iisa dibi dhala ma erjarnaysan lankunsaa islamu dibi dhali lama war waa maxay aalloqabuurka hadda soo tooso adduun ka sheekaynaya nin hurdaa la kiciya nin hurdaa la kiciya midkaan kula hadlaaye haddana maqan maxaad odhan eebego macallin maxamuudo waa ku ogaanay ma haddaad qaraawadi ka soo baxday waasaa tiri doorasha galmudug kama dhicin lagula soo baraarugtay war ninkan warkiisu wuxuu labad yahay madaxweyne haafoo guriga alkacyo ku yaala dad iskugu keenay ayaa yidhi waa bannaan baxeen iska daa marba hadday gaalkacyo isugu yimaadeen waa bannaan baxeen war alkoolka galmudug ama ha hurdo ama ha qilaaweey ama ha soo jeedeen waad ogeydeen wixii bannaanbax dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo ka dhacay shalay maantana kii ugu weynaa duceel buu ka dhacay mataarulaad garaana soo abaabulay warjayhu maanti badan lemayba iinku yaab badan dolar yamiya moota maabataha niyeedeeni kii twitterkiina walku jabsadi kii warya gaalow beelilihaad buu ahaa ayka jabsade yaa waa waalan yahe yaa gaabow gareen tiyuutarkiisa isku taaba karoo nool war gareenka soomaaliyan ku naqiine goormaa safiirkii maraykankana gaabow gareen loo baxshay waxqabadka nabad inol inuu faafayo laba kun toddoba iyo tobankii horey loo ballan qaaday war waxaa la yidhi baryahan taladeennu tii taraam weeka maxaa noogu tallaalan horaa waxaa loo yidhi talla waa wareertaa tiir waa jawaa warna miyaw taraami un horta tolmiihiini laakiin tuugoo baragdan tuuga shaybahe taraamiyaa twitterkiisa kalamaan ku soo qoray maya linkiga kalamaan uu kenya inaan ka qaatay war maamadaanu waa dagaalaada waxaa lagu yidhi benyamin netanyahu waa kambaalo jooga warwalbahaysiine balaabaxay galmudug ka dhacay aan ku mashquusheen balaabixii u weynaa maanta beledxa oo ka dhacay waxaana lagu soo dhoweeyey wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan bismillaahi oo haddaan soo baxaye baas ma jire may dhehen war ciidamadii haram cadee diyaaradaha gada lagu geeyey iyo cabdirashiid jananka diyaaradda milatari beled xaawa lagu keenay ayay arrintaasi u taallaa amnesty international waxay tidhi dowladda kenya waa inay cabdirasiid janan u gaxgelisaa dowladda soomaaliya maantana dowladda kenya waxay diyaarad militari ku soo qaaday cabdirasiid janan marka labadaasi lasu waafajin doonaan garan waay war amnesty international taada sheegase bilaan lukufsiya ka alasa janan la dhiisidii may ku galiye war cabdirashiid janan qaramada midooba waxay tidhi wanteed waaye marka ciddii soo qabato meeqaa la siiyaa war wanteedka qaramada midoobe ay leeyihiin dembiyaa lagu hayaa dadu laay iyo wanteedka siyaasadeed nabad iyo nolol see laysu waafajinayaa labadaas war markuu beled xaawo yimid cabdirashiid janan taliyaha sheegana waraaqow interbal u diray wuxuuna yidhi gacaha nagala sii sii loo soo qaban lahaa marka waxaan la yaabanahay nin soomaaliya jooga maxaa ka galay interbol war hati kohora maylereyna men yaw libe waa lanko halko aami lanki madun libeki eka raad roogsadownagadi usuwe raadiyay kaduguna maylere aanla libeka raadiyay men kadugunaate waa ku usuba kan eh raadka ijeyi door meel isroogu eri
war hore waxaa loo yidhi hal libaax u jeeda ma godlad aroos sidaas ma aha meel libaax soo galay ilooma joogayse waa la kala leexiyaa liil iyo caano waa la kala leexiyaa liil iyo caano warwar ma haysiine xala waa la yaabay aroo raab maa da'ayne maya dabeelaha zaa'id ya kaale war waxaasoo dhan maaha naga jooge hay-addii nisa waxay haysiin lala yaaba u samaysay amiirra shabaaba aroo wax ma yeedan ashabaab ibnu shabaab binu shabaab war ma soo xirxireen hayahe mi iska tuugtuugi rabaan war may baleeray dhudhunkeedan jirii korna wal sumiye maandheeyow maxulkii kubadda cagta soomaaliya aa koobka adduunka soo qaadaa tihaahdeen warwar ma haysiine waxay dhaheen xarakada shabaab laba amiiroo ka mida ayaa laga saara golaha fulinta xarakada iyo dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada kadib markay horjoogaha xarakada ka codsadeen in la joojiyo qaraxyada maatada lagu laayo marka waxaan la yaabanahay maatada qaraxyada lagu laynaayo lama diidi jirine haddana ma bilaabanoo muddaa la laynaya dadke xayisiinta nimankaan loo samaynayaa waa maxay yaa iska daaya tagta daaya timaado qabaa la yidhi war qoraalkaas markaan arkay waxaan is idhi qolo duurka joogtaa qortay anna qoraalkaas markaan arkay waxaan is idhi mahad karataa iyo qoorgaab ma dembiyadii horaa laga cafi rabaa ar iska dhaaf taas waxa waaye ka sheekee shar iyo qeyr shacnigooda lee waaye gooyow saas ma aha sharixii la tumi sheekaa ka dambaysa waaye war anugu qoraalkaas markaan arkay nimanka ma amiirkaa lagala hadlaa is idhi war waxaasoo dhan waa kashifaat alfadeexa walfeeraan albinti waaye warwar ma haysiina siyaasaddaadan la socone nimankaan dawladda isu soo dhiibeen marka waa in loo sameeyaa marmarsiyo lagu aqbalo isu soo dhiibidooda marka anigu markaan qoraalka akhriyey sidaasaan ku riyooday war soo ma ilbaxdaan waxaan waxaa la yidhaha runtii siyaasadda qarniga horta anigu waxaan la yaabay maxamuud xaydar waxa geedkan kalamaan beri gashow keena xafiiskaa wariiri ku soo cuna malaha
maantana ma odax xaydaraad ku camirateen war adooga baasidan ka shafteen qolof beesi ku fadaasoo ka dhuumiday horaa waxaa loo yidhi luuxanta luuxa suustaa kaween warwar ma haysaane dowladda soomaaliya maanta garoonka aadan cadday firin cusub ku soo bandhigtay war nabadiin nolol filmaantii horor aan badanaayna may haykan saaxiib jecel ayno anuu madaraasiya saahay filinka filinkaas kaboy mehemya abduunjoy filim ma badanay halkan faallada ku wadaye fartayda iyo miyay dheheen warna dhegaysta ilaahay baa idin af yaqaane maanta wasiirka caafimaadka fawziya abinkar oo koox wadata aeroboortka tagtay hay-adii yaardamaali miyay raadinaysa isbitaalkii hooyada iyo carruurta lagu daaweynayay miyay tiri waa la xidha war huwaal meel biyaalihun gurijeeye laray dhaafo masaakiinta garaabato ma garoonkii aadan xadde aa isbitaal loo bedela may tiri yaa isbitaalka turkiga xaal laga rabaa ma imaaraadaan na soo dirayo turkigaa loo marmar soo rabaa miya warwarka aan naga dhex gelinine wasiirka iyo kooxdoodu waxay dhaheen waxaan baaraynaa qof kasta oo garoonka ka soo dega waxaana laga baarayaa cudurkii karoona la dhahayo shiinaha ka dilaacay horta karoona waa karoone kaduudyaxay ka qabteen war filinkan hargeysa hortood lagu jilay maantana muqdisho ka masarta ayaa loo jilayaa baandhooya waxay iswareerinina haddaad karoona maqasho karoota u daawa'a war wasaaradda caafimaadku hadday wax qabanayso waxaan ka codsanaynaa kunka dhakhtare ajaanibta ah xamar joogta inay sii fii weydiiyaan keliya anu wasaaradda maybaa warsadaay daawiin korna ninkasheena mashiinkii ninka baari lahaa isheenana araad ana kuwa caafimaad qabnaa na dhegaysta beedaanka soo hooye halhoysi bidax ka dhow milig ka dhow sidii malabo sanjab sanjab sanjab eebba maanta sab waa ka soo daragteen aryaadhaha galmudug war kama haysiina dhegan sadha musharixiintii aan isdiiwaan gelin waa kuwii afar ahaay kamaal guutaale cabdidheere cabdulaahi weheliye saddexdaasu waxay dhaheen inkastoo aanaan ku qanacsanayn sida wax u dhaceen haddana danta galmudugaan u tanasulnay madaxweynihii la doortayna waa soo dhowayhaynaa laakiin odawa ayaa tawdhiga la yaabay war waxau ka bilowya farmaajo waxau dalka ku soo kordhiyey inuu dadka dulmiyo haddana ku qasbo inay aqbalaan laakiin anigu ka yeeli maayou yidhi doorashadaasna yeeli maayo warnimiyo ani warsiin haaye hadda ka horaa gabri badan likubsidi hebelaan dili kukubsidi hebelaan dili kukubsidi lileetoo dheegdi maana linkubsina boorti reed wow yaarti ar aanaha lamaaba may kukubsina mayka daaryaa leeri may liin kubsida waaya anena yaarti
cabdiraxmaan odowa maxaa waalaya waaba kaljimiice war kamaal guutaale hadduu ogolaaday doorashada galmudug ka dhacday cabdiraxmaan cabdi shukuur ma ogolaaday anigu waxaan ka baqayaa doorashada soo socoto in xasan shiikhi sheekh shariif ay dhahaan ka qayb geli mayno sida galmudug ka dhacdoo kale marka dambena ay u hambaliyeeyaan war doorashada soo socota ninkii baydhabo iyo dhuusamareeb joogay waa yaqaan nuuca ay noqonayso war axmed dheera waa boorkii kahootig wadaniyiinta kamid ay leeraay maha agriisne waryaa hooga wadaniyiinta codka bixinayaa ku baryay adiga aryaadhaha waxbaha ku daalina waxaa hore loo yidhi ninkii wareersan weligii waqooyi koonfurow muuda ninkii wareersan weligii waqooyi koonfurow muuda maahino abdulla wada naftaa wareersante hey tiyaa hilmaanti
idinkuba ayaanta ilaawdeen
saaxiibayaal dhegeystayaal intaa waxaan jeclaha inaan kusoo afmiro barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yare anigoo shan baarkan waan idila socodsiinta barnaamijka mid lamida ku kulmi doono amaan allah